بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبطة عشر لها الدين تعالى الحسيني هل كنا وحنا إذن كسو قدنا عشر كل حية صدناد تفسير القرآن الكريم كها وحنا سوتش إذن الشيخ محمد شيخ عمر ديرج الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه القر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سورة الأعراف أيين كل أحجرني آية الشنية لحدا أه وحا سورة أي كصورنتي والله نبق وكل أحجرتك حق وهالقمية يكوى باطل وهالقمية وسعرة الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ساسا نسقوت الباضية قالنا في سبيل الله بيكو سعوتا نفي مال بايكو بحيانية وقت قالنا في سبيل الطاغوت أرنكاسنا وأرن صواب بالعبمي أركو كصواب بالعبمي إلهي ونصو حصي ونصو الشيقو النبي آدم إيا إبليس وإبليس كوريمي وصي سعونيا أنبيادي لا تبدنا إلهي وكسوحك سيا نوح بين قصديس سوق عظم dhowr nebi qisadoodna ilaa afar nebi baynu caawa ark insha allah firaacaasi sidaas u socday iyo loolankaasi iyo kifaaxaasi baadilka lagula jiro sidaasoo unbuu usii soconaya ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha inta adduunyadu taagan tahayna wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam dajaal ka la yidhaahdee dajaaliinta soo gebagabayn doona dajaaladaa badan waa iminka lala yaabsan yahayba dajaaladay ka mid yihin oo dee astaamihii dajaal baa ka muuqanaya dajaal nebigu wuxuu ku xusay calayhi salaatu wasalaam digdigtiisa faraha badan inuu dadka u sheeganayo ilaah markaasaa kuwa adeeca ee ka tala qaatee wixii uu u sheegayo yeela wuxuu odhanayaa jannaan idin gelinaya webi hoosta ka naara muuqaalkana ka jannaabu gelin kuwa diidana waxau odhanayaa naar baan idinku gurayaa meel halkalo holcaysa oo muuqaalkeedu holoc yahay laakiin hoosta ka janno ah dadkun lagu imtixaanaya ayuu ku tuuraya miyaanay tii la mid ahayn maanta tan aynu arkayna dadkii oo daalimiinta ahaa adduunyada ay iqbaal u samayso iyagii la wada sacabaynayo oo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo wax badan oo dadka muslimiintii waxa ay la aamusan yihiin waxay isleeyihiin wixiisaasaa janno ahe ha ka qadina dhaqaalihiisa ictiraafkiisa imkaaniyaadkiisa garabkiisa aada garabsanaysaan siuu kuwa kale idinka celiyo ha ka qadina taasay janno u arkeen waa jannatu dajaal oo hoosta ka naara marka bilxaqiiqa halkaasaa siraacaasi uu ku intoonaya markuu dajaal cawar kow kaga siiyo ciise bnu maryam calayhi salaam haddaba walaalaheenii inaga horreeyey ee rusushu ay hormuudka ka ahayd qisooyinkoodii baynu eegi oo ilaa madyana buu lahay wa arsalnaa ilaa madyan wa ilaa caadin waa ilaa caadin waxaanu u dirnay akhaahum huuda walaalkoodii huud ahaa walaalkood huud walaalnimo xagga islaamnimada iyo mabdaa maaha laakiin waa xagga abtirsiimada oo dee waa ka dhashay wuxuuna se ukhuwadu tilmaamaysa haddii cid tale laga qaadanayo yaa ugu roon in tale laga qaato dee qofka qariibkaaga weliba walaalkaaya ee inuu cadow kugu soo hogaaminayo jarkaa tuuraya aanad u qabin kaasaa ugu fiican in tala laga qaato marka haddii cid loo diri lahaa kii ay dad ugu xigay baa loo diray walaalka akhaaka akhaaka fa ina man laa akhan lahu ka saacin ila alhayja bigayri silaaxi nin shaaciro carbeed baa wuxuu lahaa walaalkaa walaalkaa ilaa shabu ninkaa aan walaal lahayn waa waran la dagaal u socda ka saacin ila alhayja bigayri silaax waa waran leh aan dagaal lahayn saas aragtida dadku ay arkayeen baa saas ahay marka nasku waxa uu tilmaamay oo ukhuwadan rususha la soo celcelinaya ay muujinaysaa waa ciddii laga qaadan lahaa talo qaala wuxuu uhi yaa qowmi icbudu allah qoladaydiiyow ilaahay caabuda maa lakum min ilaahin hayruh alla aan isaga ahayn malihidin afalaa tattaquun miyaydaan cabsanayninba ayuu leeyahay marka sidaasuu ihi marka u horeeyaba insaanka waa in iimaanka lagu waaliyo waa in iimaanka loo dhiso waa in asaaska loo hagaajiyo guri aan seeskiisu kaabada iyo shubtoona lahayn oo ku yaalla meel bacaada wuu sii soconoo wuu sii degi doonaa ilaa uu libdho wax binaahoo ka dulkacayaana ma jiro sidaas wey marka rasuul waliba waxaad arkaysa xaqaasu faraya waxa kaloo muuqanaya oo markaa cad dee xuquuqda ka ugu horeeya waa xaqa ilaahay xaqa ilaahay qofku haddii uu dar yeelo waa la rajaynayaa xuquuqda kale ta laftiisa iyo ta bulshada inuu fooliyo laakiin kaa ilaahay hadduu cawaro wax kale ka rajayn mayno lidaalik baa islaamku uu aada iyo aada uga warramaa iimaankiiyo waxaa dhisaya cadaaladda iyo ammaanada qof kale ayaa mas-uuliyadaha lagu aaminaya اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ مدحيوين تبا وحيدادا الذين كفروا من قومي كوي قالوا بي أو قلدي سأهم مدحدي مدحكو أها مالقبينك إيو علمك مدحدك أها يدادك مركا هرمودك وهابا وحيدادا إنا لم نراك وحانك أركينا في سفاهة أذيقو عقلك أبنان كتره وإنا لنظنك من الكاذبين وحنا نكو أركينا بين على ياشينا كمت تعالى الله علي مركع رسولك إله سفاها وحتى يبيد هذا عندك قراب له آه ومركع أن وحبضا بسيء وقين باء ما أنت إمك يا الله يقانا أقويان أقويان يا إن دير قرب وحلا يقانا تدقارة قفك الدين أقويان كما نقض أركتida dadka kufaarta iyo ciidda marka fikirkooda qabto diina qoonyaha kuma noqdo cilmi kasta ha lahaado shahaadad kasta ha sito intee oo kitaab ha xafidsanaado aqoonyaha looma yaqaano qofku haddii uu cibaado iyo camal suuban leeyahy ama ammaano leeyahy laakiin waxaa aqoonyaha loo yaqaanaa qof afar buug oo ingiriisiyana yaqaano sida qarbigana u fikiraya kaasaa la odhanaya aqoonyahankiibaa isu yimi laakiin kun culimi hadday isu yimaadaan iyo kun caabid la odhan maayo waxaa la odhanaya wadaado ayaa isu yimi oo dabeetana qaraarka ka soo baxaana waa ku wadaado marka fii safaha taasaa la isugu cabaya la isu xaqiraya iyadoo aad ogtay marka madaxtinimadii dadkii diinta lahaa ee wanaagsanaa saalixiinta ay ummadda hagayeenna aqoon-yahanka waxa loo yaqaanay dadka maanta loo yaqaano inay yihiin fii safaha qaala markaa wuxu uhi yaa qowmi qoladaydiiyow laysa bii safaahatun in yaroo caqli gaabnaanhina iguma jirto walaakinii rasuulu min rabbi alcaalamiin waxaan si ahay rasuul ka yimi ilaaha rususha oo dhan ilaaha caalam caalamiinta oo dhan isagu leh ee abuuray ilaahaasaa isoo diray buui hawshiisiina wuu qadimay uballigukum waxa aan idinsoo gaadhsiinayaa buuhi risaalaati rabbii ilaahayga fariimihiisi baan idinsoo gaadhsiinayaa markaa risaalaadkaa jamaca ahi waxa weeye waxyiga iyo ammaanada uu soo gaadhsiinayo xilkan uu gudanayo fariin la qaadata ugu muddo karsan weeye mid ilaahay laga keeno ummadda la gaadhsiinaya waana lakum naasixun amiin aniguna tali waxaan idiin ahay buu ihi la taliyo fiican haddii cidun lala tashan lahaa waxaan ahay buu ihi kii idinla talinayay ee ammaanana leh ilaan iskeedaba haddaad qof naseexo weydiinayso naseexadii dee qof wax ku siiya waad aragtaa qof kula taliya ma aragtid baa layihi maalkaba way ka qaalisantay fikradda iyo taladu idan ammaanay u baahan tahay iyo qofkan inaad isku aamini karayso sidaasi kuwi marka diintuna naseexay u timaadaa rusushuna naseexay ayay u imanayaan addiinu nasiixa waxaaba dhacaysay rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabta qaarkood marka uu gacanqaadka islaamnimada ku gacan qaadaya dee ay soo islaamayaan waa nusxu likulli muslim baa ku jirtay gacanqaad inaad qof wala walaalkaayaba u naseexayso aanad cawarin oonu cidbaha goynine laakiin aada la taliso aw cajibtum ma waxaa la yaabteen buuhi ummad yahay an jaa-akum inuu idiin yimid dikrun min rabbikum waxay ilaahay xaggiisa ka yimid ilaahiinna ilaahii idinka idin abuuray wey khaaliqiinnahaa waxay ka yimid calaa rajulin minkum mid idinka idinka midana lagu soo dejiyey waa isagan oo huuda liyundirakum si uu idinku digo rasuulkaas wadkuruu waxa aa xustaan bal xusa nicmada la idin siiyey id jacalakum khulafaa markii uu rabbi idinka yeelay wakiilo dhulka isaga kaga wakiilahoo camiraya min bacdi qowmi nuux nuux qoladiisii intii la halaagay ayaa idinka laydinka dhigay hogaamintii dhulka oo dowladnimadii gacanta laydin geliyey wazaadakum ilaahay wuxuu idiin kordhiyey fi lkhalqi xagga abuurkana bastatan ballaadh iyo kororsiimo oo waxaad tihiin dad muuqaalkooda iyo jidhkoodu waaweyn yihi awood baa laydin siiyey fadkuruu xusa aalaa'a allah ilaahay nicmooyinkiisa lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan nicmada ilaahay oo lagu mahadnaqo waxay keentaa in ay ummadaasi horumarto oo nicmadana loo sii labanlaabo waaladaasuu isagu gudbiyey waxaanu xusuusinayaa inuu ilaahay wax badan u hirgeliyey oo dadku isku majeerto oo dadku uu u tartamo hadday tahay dowladnimadii dhulka iyo khaliifnimadii haddii ay tahy cududii had iyo jeer ummaddu cuudka iyo maalka iyo cududda ay leeyihiin iyo cilmigooda waxyaabaa la isku majeerto wey marka intiiba ilaahay uu idin siiyey buu leeyahy wazaadakum fi lkhalqi basta awood baa laydin siiyey marka dikrigan uu yihi fadkuruu alaa allah waa fashkuruu ugu mahadnaqa ilaahay nicmooyinkiisa ilaahay waa jecelya oo waa ku farxayaa kolka addoonku uu ku mahadnaqo waamaa binicmati rabbika faxadid lain shakartum laaziidanakum qaaluu markaa waxay yidhahdeen ajiitana ma waxaad noo timi linacbud allaha waxdah ma ilaahay keligii caabuda baad la timid bay idhahdeen midhka aada la shir timid makaasaa wanadara dabeed aanu ka tagna maa kaana yacbudu aabbaa'una aabbayaasha iyo wixii ay caabudayeenna aanu ka tagna miya arrinta warku makaasaa ilaahay keligii caabuda oo wixii aabbayaashin ilaahayaal ka dhiganayeen iska dhaaf ma sidaasaa huud fatinaa bal hadda waanu diidnay wey marka istifaamkan inkaariba laydha waa diidanahay wey ka gacan taaganay taa tawxiidka ilaahay fatinaa bay idhahdeen waxaad noo keentaa bimaa tacidunaa waxaad nagu cabsiinaysay cadaaba in kunta min asaadiqiin haddaad ka mid tahay kuwa runta sheegaya shakiga marka shay laga shakisan yahay ayaa inta badan ereygaa idaa in alla geliya marka shayga lagu kalsoonyo xaqiiqo yahayna idaa iyobaa loo isticmaala marka dee umaba aragna inaad run sheegayse oo dee kolkii hore waxay ku tiriyeen min alkaadibiin sidaasay idhahdeen marka wuu la yaabaa qofku wanaagga marka uu khariban yahay sida uu qofku ula yaabo xumaanta marka uu hagaagsan yahay waxa uu nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam dadku aakhiru salaamka markay sillanaadaan ee wax sagagaroo la yaable ay noqdaan yusbixu cindahum almacruufu munkaran waalmunkaru macruufa waxa wanaagsan baa la xumaanaya waxa xumina wuu la wanaagsanaanaya dadka xaalkooda caynkaas bal miisaanuun saar ummadda dadkaynu ku dhex noolaya dadka adduunkaba marka aad eegto had iyo jeer aqlabiyadda waxa loo badan yahay waa miisaan noocaasa un shaksiga sida loo qiimeynayo ummadda sida loo qiimeynayo qof walba waa mushkilad jirta waxa lagula yaabsan yahay nebigan ma ilaahay baa keligii la caabuda sidaasana looga tegi karaa baa lagula yaabsanya qaala markaa wuxuu ihi kolkuu arkay inay quus yihiin qad waqaca calaykum waxaa idinku dhacay min rabbikum ilaahiina xaggiisa rijsun waqadab cadaab iyo cadhaalla rijsiguna waa cadaab soo dega qadabka iyo cadhaduna waa saba waa wuxuu keenay cadaabkaas oo cadhadan baa cadaabka keentay atujaadiluunani buu yihi marka ma waxaa idinku igula doodaysaan fii asmaa'in magacyo samaytumuuha idinku aa magacowdeen antum wa aabaa'ukum idinka iyo aabbayaashiin baa magacaabay kan kan waxaa la idhaahdaa hebel kana hebel kana hebel allaata waalcuza wamanaata ahaalisata alukhra sanamyaal noocaas oo kale ah maa nazala allahu biha min sulطaan ilaahayna kuma soo dejinin sulطaan iyo xujo iyo daliil iyo diin lagu caabudo faاntabiruu bal suga waxa dhacaya inii aniguna macakum anigoo idin weheliyada min almuntadiriina kuwa sugayaan ka mid ah aniga lafdigaygu idinkama fogiyo waan sugi doonaa bal hadda sida ilaahay uu iga kin reebo qad waqaca weli kumuu dhicin cadaabku laakiin ficilkan maadi ee uu cabiray ee uu leeya wuuba idinku dhacayba rijsigan iyo cadhadani waxay tilmaamaysaa inuu ku kalsoon yahay ilaahay gurmadkiisa dadku had iyo jeer waxyaabaha maadiga maxsuuskee la taabanayo sida ay u aaminaan ee ay ugu xisaabtamaan awliyada ilaahay iyo saalixiintuna waxa ay ugu kalsoon yihiin gargaarka alleh sida waxa gacantooda ku jira oo kale markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nebi maxamede maalintii beder buu arkay colkiisii col saddex laab ka badan oo soo hor fadhiistay markaa intuu ducaystay ayuunbaa isagoo ku kalsoon ayuu dabeetana tiltilmaamay meelo markaasuu yihi ninka hebel laydhaana halkaasee jinaasadiisa laga qaadi kaasina halkaasuu jiifin sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur bal isaacatu mawciduhum waasaacatu adhaa wa amar sayuhzamu ljamcu wayawalluuna dubur buu ku ayuu ku dagaal galay nebigu calayhi salaatu wasalaam bushaaradaa ilaahay uu siiyey buu ku qancay sidii baana u dhacday marka qofka muuminka ah ee saalixa ahi ma qawadsana ilaahay laakiin waa aaminsan yihin rasuulkaasina saasu marka fa anjaynaahu waanu nabadgelinay baa ilahay ui waa sidii uu filayay uune nebigan waaladiina macah iyo dadkii la helinaya la jira dad iskuma jire kuwii isaga uu helinayay oo marka maciyadaasi waxay tilmaamaysa maciye xataa ma aha xagga guriga iyo la joogga ah laakiin waa maciye xagga iimaanka ah oo dadkii rumaysnaa ee isaga uu helinaya garab taagnaa weye ee kuwii ku daaraha dhawaa iyo kuwii qaraabada u ahaa iyo maya waa dadkii uu helinaya isaga la jira biraxmatin minaa naxariis xagga iyaga ka ahaatay baanu ku nabadgelinay oo dadku kuma nabadgala dhaqaalahooda iyo horumarkooda iyo awooddoodae balaaya markay timaado ilaahay baa nabadgeliya waqatacnaa waxa aanu goynay cawda u jarnoonu kow ka dhignay daabira aladiina kuwii kii u dambeeyey kadabuu biaayaatina kuwii aayadaha iyaga beeniyey kii daabirkooda kii ugu dambeeyey kuwii horaa la laayay oo kuwii dhaxaa la laayay oo kii u dambeeya isna halaagsamo waddada ka baydhay wamaa kaanuu mu'miniin buu ilahay yidhi alla may rumay jawaabbay su-aal u tahay waxa weeye nimankaasi waxay halaaggaa ku mutaysteenay badbaado ku waayeen dee imaan baanay lahayn qoladaa horena waxa ay naxariista ilaahay u heleen dee imaan bay lahaayeen saasaa ilaahay ugu kala saaray qoladaa reer caad warkoodii halkaasu ahaa mana fogood dee goobtan yeman bay deganaayeen iminkaba inaga agdhow diyaaru caad halkaasay ahayd xaalkoodiina halkaasuu ku dambeeyey kiiskooda iyo jariimadooda iyo dembigooduna taasay ahayd niman kale oo iyaguna darafkan jasiirat alcarab ay reer caad ka joogeen darafka hawd bay ka joogeene niman kale oo iyaguna darafka waqooyi ka joogay oo ka dambeeyey iyagoo reer samuud la idhaahdo bal iyagana aynu eegno waadi lquraabay ayay deganaan jireen wasamuuda aladiina jaabuu sakra bilwaad jaabu sakra bilwaad ayaa ilahay calaamad uga dhigay nimankaas waxyaabaha taarikhdu ay ku xus haddii tiknolojiyadii horumar iyo awood ay waxtaraysa bani aadam u qabsadaa aladiina jaabuu sakra bay ahaayeen yanxituuna aljibaal buuraha iyo dhismaha iyo ayay dhagaxa qoridiisa iyo farsamada dhismaha iyo kun iyo afar boqoloo magaaloay dhiseen nimankaas kolka iyagana ilaahay markii ay kasoo horjeedsadeen ayuunbuu ilaahayna salabeeyey marka qisaska aynu arkayno waa nabaadij iyo tusaale tilmaantii guuda ilaahay uuna siiyey tusaalahoodiina waa kaa maanta haddii khaliijka dad gaalo ah oo kala duduwani ay leeyihiin colka iska soo dabarida oo soo wada oo soo wada ilaa aynu wax muquunino kuwii lahaa aan wax muquunino ee rasusha markaa fii dalaalatin wa fii safaahatin ku xukumay waa kaa xaalkoodii halkaasuu maray iyagoo mandiqadan maanta arrinkani uu ka socdaana ta ugu taariikhda badanaysa xagga qur-aanka kariimka ah iyo meesha mujrimiinta ilaahay uu ku boqon gooyey mujrim waliba marka uu digada gelayo ayuu eeriyada soo doonta wailaa samuuda buu ilaahay reer samuud akhaahum saalixan nimankaa reer samuud la yidhaahna walaalkood saalix baa loo diray magaciisa saalix baa la odhan jiray saalax baynu inagu nidhaahnaa qofka haddii magac loo bixinayo waa saalix muxamed iyo saalax iyo waa magacyo wada xarifanuun laakiin ereyga de haddii lala baxayo sida carabigiisa ku wanaagsan in loo daayo saalixan nebigaasaa loo diray magacadooda qaala markaa wuxuu hi yaa qawmi icbudullah qoladaydiiyow ilaahay caabuda maa lakum min ilaahin hayru ilaah aan allah ahayn ma lihidin ilaah ilaah idinku noqonaya abuuruu idin abuuro arsaaqad awooduu idin siiyo aakhire iyo adduunyada oo idin badbaadiyo dad iyo dunya wuxuu idinku anfaco ilaahay wuxuu ummadda ku anfacuu siiyo ee dheef adduunya mid aakhiraba leh lagama yaabo mid kale oo markaa ku tari kara in la helo qad jaa-atkum waxaa idiin timid bayinatun min rabbikum warcad baa ilaahayna xaggiisa idinka yimi marka bayina waa shay cad oo lagu qanci karo oo qofka qalbigiisa soo jiidanaya oo qancin karaya oo fidrada waafaqsan oo mucjisadii markhaatiga u ahayd rasuulka ah bayina waabuu fasiray haddii la isweydiiye waxau ihi haadihi naaqat ullah tani waa hashii ilaahay waa mucjisadii iyo bayinadii lakum aaya astaan baydin waa astaan oo had iyo jeer rususha dee intaan waxyiguba imanin waxay lahaayeen wax la yidhaahda irhaasaad oo ka soo horreeyey wakhtiga aanay dee nebi nebinimadaba aan laga dhigin astaamay lahayn marka rasuulka uu noqdana mucjizaad ayaa ilaahay uu siinayay waxa uu marka leeyahay fadaruuhaa daaya ta'kul fii ardi illaah ilaahay dhulkiisa ha iska daacdo walaa tamasuhaa bisuu'in xumanaha ku taabanina fayaqudakum dabeed uu idin qabtuu idinku habsado cadaabun aliim cadaab kulul cadaab kulul baa idinku habsan doona hashan iyada haddaa wax gaadhsiisaan oo ilaahay baa usii sheegay halka laga raacayaa ay ka qodax qaadan doonaane sababta halaagoodu noqon doonaa hashanoo ay dili doonaan inay noqonayso amaba dee kolkii loo keenayba wuxuu maqlay fara ku-fiiqfiiqoodii ayuu arkay iyo hadalhayntiibuu maqlay markaasa dabeetana jawaabtan uu keenay oo sidan uusoo jeediyey wadkuruu xusa buu isaguna leeyihi id jacalakum khulafaa macnaa qolo waliba taariikh bay leeday wakti ay qaadanaysana way leeday maalmo halkan aynu joogno lagu tijaabinayana way leeday miyay fashilmi mise way baasi qolo waliba waxa ay leeyihiin maalmo ay halkan ku qaadanayaan oo taariikhunbaa qoraysa axaadiisunbay ku dambaynayaan marka taariikhdoodii inay marayaan iyo wakhtigay mumtaxanka ahaayeen ay ibtilaaga ku jireen buu u sheegaya rasuul waliba wadkuruu xusa id jacalakum khulafaa markii uu idinka dhigay kuwa ku simayaalah oo ilaahay wakiilla kagaa dhulka min bacdi caad reer caad dabadood wa bawa'akum fi lard dhulkana wuu idin dejiyey tattakhiduuna min suhuulihaa waxaa ka dhiganaysaan meelaheeda bannaanka ah qusuuran fooqyo wa tanxituuna aljibaal buuralaydana waxa aad ka soo qodanaysaan buyuutan guryo fadkuruu xusa aalaa'a allah ilaahay nicmooyinka uu idin siiyey walaa tacsaw ha kharibina fi lardi dhulka mufsidiin idinkoo baabi'inaya oo ixsaaga iyo ifsaadka waa isku mid walaa tacsaw walaa tacsaw ha fasaadinina mufsidiina sidaasuu isaguna yidhi dowladnimada ilaahay idin siiyey iyo madaxnimada iyo hogaaminta maalmahan khaliif baa ku tihin qolo waliba maalmaha ay halkan joogtaabay markaa khaliifnimadooda qaadanaya sida innaguba maalmaha aynu halkan joognay aabbayaasheen iyo ehelkeenii aynu uga dambeynay innaguba aynu tijaabada ugu jirno marka dhulkuna waa buur iyo bannaan buur iyo bannaan labadaba way dhiseen suhuulkuna waa bannaankii jibaalkuna waa buurtii qusuur bay ka dhiseen fooqyo dhagaxa buurahana way qorayeen way qorayeen waa buurta intoo gidaarkaa la xoqoo la isku simo sida gidaarkaasoo kale sanaageeda buurta sanaag bay leeda intoo la isku simo ayaa dabeetana gurya laga qori jiray daaqadahoodii iyo albaabadoodii iyo boodhkoodii iyo nambaradoodii leh waxaan iminka loo yaqaano kuhuufta amaba buur dee god laga dusiyo nafaqiya saasay u sameynay fadkuruu aalaa allah waxaad arkaysaa marka ummadoo ilaahay uu waafajiyo si wanaagsan ay u noolaato iyada qudhigeedu waa nicmo oo garata wixii maslaxadeedaa siday dhulkan uga faa'iidaysan lahayd saa nicmadaa lagu tilmaamo nicmada ilaahayna wuxuunay mudan tahay un in dhinaca fiican loola kaco oo aan dhinaxu dhinaca xun loola kicin kuwii baa soo boodoo qaala almala-u waxay idhaahdeen madaxyaweyntii aladiina kuwaasoo istakbaruu isweyneeyo min qowmihi qoladiisiihi liladiina istudcifuu waxay ku yidhaahdeen kuwii ay tamar daraysteen ay harawsanayeen waa lasii fasiray liman aamana minhum dadkii mu'miniinta ahaabay ku yidhaahdeen mustadcafiintu way isku dhex jiraanoo waa dad laga awood badan yahay dhaqaale ahaan iyo milatari ahaan iyo intaba looga xoog badan yahay laakiin kuwa ay mustadcafiin oo dhan ma ahee sii weerarayaan ay u jeedaan waxa weeye liman aamana minhum dadkii mu'miniinta ahaa ee mustadcafiinta ka mid ahaa weeye aayadda waxay bayaaminaysaa sida taariikhdaba dee macruufka kuwa mar walba rususha cidda ugu horumaynaysa in ay ahayd cidda aan shaydaanku garba xidhin garba duubin ama adduunyada aan u xidhxidhnayn addoommaha iyo masaakiinta iyo kuwaasaa usoo horreynaya waxay yidhaahdeen ataclamuuna miyaa ogtihiin anna saalixa nebiga la yidhaahdaa ninka magacaa la yidhaahdaa mursalun min rabbi ilaahay xaggiisa in laga soo diray ilaahaysa xaggiisa miyaa ogtihiin bay idhahdeen cagtay dhulka ugu dhufanayaanoo dafira bay leeyihin qaaluu waxay yidhahdeen innaa anagu bimaa ursila bihi waxaa lagu soo diray mu'minuun waa rumaysanay ayba kasii xeel dheer tahayba midhka la isku haystaa waa saalix u xusido saalix miyaa rumaysan tihiin bay yidhahdeen ataclamuuna ana saalixan mursalun min rabbi kolkaa waxay u rumeeyeen iyaguna si kasii baliiqsan shaygu rasuulka ku noqdaa baanu rumaysannahay iyo waxii uu sida bay yidhaaheen isagana waa rumaysannahay qaala aladiina istakbaruu kuwii isweyneeyey baa yidhi mustalaxa qur-aanka u fiirsa liladiina aladiina istudcifuu aladiina istakbaruu macnaa dadku had iyo jeer nicmada ilaahay uu siiyebaa qola ay ku kibraysa ah oo waxaan ahayn isu qaadanayaan oo imtixaankii la marinayay bay garan waayayaan oo inay ku mahadnaqaan waajibkiisana ka soo baxaan nicmada ciddii nicmadaa ka qatanna waxay arkayaan ducuf iyo tamar darro iyo nacasnimo inay ugu qadeen sidaa darteed ay tay in la harowsado qaala aladiina istudcifuu qaala aladiina istakbaruu ayaa waxay idhaahdeen innaa biladii aamantum bihi annagu kaa aad rumayseen kaafiruuna baanay haddaba kuwa ka gaaloobee nagu ogaada facaqaruu naaqata hashiibay boqongooyeen caqrigu intiisa badan waa boqongoynta gowracana waa noqdaa laakiin kole haday boqongooye neefka waxaa loo boqongooyaa si loo gowraco hashaa iyadaa midunbaa gowracay idin bacatha ashqaahaa ashqaaha qoladaa kii ugu gaalsanaa markii uu soo baxay fa suuradda kale fatacaabaa facaqar fatacaabaa facaqara intuu mindidii lacay ayuu boqongooyey ninbaa aayaddaasi tilmaamaysa qur-aanku meelo badanna jamac buu tilmaamaya macnaheedu waxa weeye ummadi marka ay isku garab gasho isugu jiibiso ee ay isugu sacabayso xumaan jirta way wada sameeyeen ka fuliyey iminka dadka muslimiinta la laynayo kuwa u jiibinaya iyo kuwa masacridaya waa isku mid waa kaa ilaahay tilmaamaya mu'aamaradan sagaal qof baa soo isku soo dubaridoo soo abaabulay وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي أو مهلك أهلي وإنا لصادقون كروين كواتران وسقال مفسدين أيها هوش السباب قدار بانك عن تفريه لكن فعقروا الناقة بالي مركا أمضاها قوة الصعداء فسهادنت إيادتك الدلكوذة iyo xoolahooda in la dhaco oo la dhurto waxooda way ku wada socdaan waa mujrimiin weyn alla waxau ihi wacataw can amri rabbihim ilaahooda amarkiisana way ka santaageen oo way ka kibreen waqaaluu waxay idhaahdeen yaa saalixu saalixow bay idhaahdeen itinaa bal noo keen bimaa tacidunaa waxaad nagu cabsiinayso in kunta min ashaa min almursaliin haddaad ka mid tahay rususha la soo diray wakhtigay halkaa gaadhaysa waa wakhtiga canaadku uu soo gebagaboobo kolkay cadaabka ilaahay ay rasuulkaa ka codsadaan waa waktiga cawda loo jarayo alla wuxuu ihi faakhadatum rajfa gilgilashaa ku dhacday dhulku uu la gilgishay fa asbaxuu waxay noqdeen fii daarihim meeshii ay deganaayeen jaasimiina kuwa jilbaha u dhacay afkay goosteen oo araxday ka jabeen markaa jilbahay u dhaceen sidaa xune moqollasan ayay u dhaceenoo nimankii istikbaarka iyo kibirka meelay mareen la waayo waxaa markaa halkaa nasku uu tilmaamaya way dhimashadoodaa sii foolxun mar haddii noloshooda ahay taa kibirkaa dhimashadooduna way foolxunta fatawallaa canhum fatawallaa canhum wuu ka dhaqaajiyey marka wan waxaa ka dhaqaajiyey nebigii saalix la odhan jiray wa qaala waxau ihi yaa qawmi qoladaydiiyow laqad ablaqtukum waan idin soo gaadhsiiyey buuhi risaalata rabbii ilaahayga fariintiisa waa idin soo gaadhsiiye wanasaxtu lakum waanaan idinla taliyey walaakin laa tuxibuuna annaasixiin kuwa idinla talinaya idaan jeclayn buui dantiina maydaan garanin jinaasado ayuu la hadlaya siduu nebiguba ula hadlay calayhi salaatu wasalaam qoladii beder ee uu kari waayo saddex iyo tobanka sano uu ku waaninayey maka markii uu kasoo qustuu ka yimi ee dabeetana ay soo daba carareen inta ay ciriyo dhulbaysa soo xambaarteen ayuu kurta ka wada jaray beder xorfadbaa lagu ururiyey wuu isdul taagay isagoo leh hal wajadtum maa wacada rabbukum xaqan innaa wajadnaa maa wacadanaa rabbunaa xaqan cumar baa ayaa wuxuu leeyahay miyaad la hadlaysaa waqad jayafuu iyagoo tawafoo wada fuuray haa buu leeyahy way maqlayaanoo kama maqal badnidine laakinahum laa yujiibuun waanay jawaabi karayn marka nebigani wuxuu arkay nimankan waa ka murugaysan yihin wuu ka xumaaday inaanay aqbalin wixii dan u ahaa marka sidaasaa dabeedna ay tahayoo ummaddu inta ay fursadda leedahay ayaa shaydaanku kodada iyo karkaarka weydaarinaya waluutan buu ilahay yidhi nebigaana waanu dirsa waanu dirnay wa arsalnaa luutan isaga laftiisu ereyadan urduniyo ayaa u ahaa qowmu luud meeshoodu waxa ay ahayd meesha saduum la odhan jiray waa sharqiya urdun qaybtaa xigta ciraaq iyo turkiya iyo waluutanna waanu dirnay id qaala liqowmi markii qoladiisii uu ku yidhi ata'tuuna alfaaxisha war ma waxaa samaynaysaan buu ihi foolxumo adhaxjab ah taasoo maa sabaqakum bihaa aanu idinkala horu marin min axadin min alcaalamiin axadun min alcaalamiin ummadaha caalamka ku nool wax ka mid a macnaa aayadda waxay caddaysay foolxumadan maanta sii jirto weli ee balaayada iyo baaska ah ee caalamka weli ka sii jirta ee gaalada ku badan in berigaa ay bilaabantay berigaa bilaabantay laakiin aanay dhammaan ay socoto wax kasii sheegaya wuxuu hi inakum lataatuuna arijaala raggaad u tegaysaan shahwatan idinkoo rabitaan u leh min duuni nisaa dumarka la-aantood shahwo dumarkaa loo yeelan jiray iyo hame ma rag baa u hamooteen buuri bal antum qowmun musrifuun waxaad tihiin kuwo xadgudbay oo ka dhacay dariiqii toosnaa sidaasuu marka u waaniyeyoo qiyam iyo akhlaaqiba inay lumeen ayuu u tilmaamay asaabahum maa yusama bilinxiraafi alkhuluqi waxaa ku dhacay ummaddan in akhlaaqdoodii ay leexatay ummadina waa akhlaaq ummaddu maaha xoogga waaweyn iyo cadcadaanka iyo xoolaha iyo daaraha iyo shitaalka iyo dhaqaalaha laakiin waa inaanki iyo akhlaaqda ummaddu inamaa bucidtu liutamima makaarima alakhlaaq nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy aniga waxaa la ii soo diray akhlaaqdii wanaagsanayd ee rususha lagu soo dirayay inaan sii dhammaystiro inaan dhammaystiro ayaa laygu soo diray ummaduhuna marka ay akhlaaq waayeen nololina ma jirto dhadhan iyo macaan ay ummaddaasi u leedahay xayaataduna ma jirto oo akhlaaq la waayaaba waa talabaabeed arkayso wamaa kaana jawaaba qowmihi qoladiisa jawaabtoodii may noqonin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane akhrijuuhu mastaafuriya min qaryatikum magaaladiinan ka mastaafuriya oo iyagu waa ayo miaanay deegaanka ahayn oonay dadka ahayn min qaryatikum bay leeyihin magaaladiinan bay leeyihin isagu ma aha wey mar haddii uu noqday mid wada waxaynaan doonaynin dadka ka mid ma aha xidho oo dilo oo qabto masaafuriya wey jinsiyadunbaa laga qaadaya kaarka iyo jinsiyaddaa laga jeexjeexaya innahum unaasun yatataharuun kiiska lagu soo eedeeyey ee lagu taandheeyeyna waxa weeye waaba dad isnadiifiyey bal ka war nadaafad la isku haystana ka war waa marka sibqada iyo waxaa la doonayaana waa qurun maadaama aanay dad quruna ahayn ee ay yihiin dad nadiifa hala mastaafuriya baa leeyihi oka faanjaynaahu waanu nabadgelinay nebigaa wa ahlahu iyo xaaskiisii ila imra'atahu afadiisii mooyaane kaanat min alghaabiriina waxay ka mid ahayd min albaaqiina fi lcadaab kuwa cadaabka ku haray oo sideedaba ehel dee innaga haddii af soomaali la idhaahdo waa xaas afada iyo ubadkaba way noolaa idan markaa kolkii ehel layidhi yaan la moodin islaantii meesha joogtayna inay weheliso hablihii iyo ooridii intaba ehel baa la idhaa laakiin habluhun bay ahaayeen kuwa nabadgala ee islaantu kumay jirin meesha way iska joogtay laakiin mujrimad sahan oo ah dad kale oo yool u ah ayaa ahayd sidaa awgeed baa waddada iyaduna ay ka baydhay albaaqiina fi lcadaab wa amdarnaa calayhim madaran roob baanu ku shubnay roobku xagga saruu ka soo da-a wa xagga sare ka soo da-ay wey amaba waxaa loogu soo shabahay daruurihii roobka daruurihii roobka di'i jiray oo kale muuqaalkiisibul hacadaab fanduree kayfa kaana siduu noqday caaqibatu lmujrimiin dembiilayaasha cidhibtoodu midhka ujeedadani waa horiska ama faasilada aayadda almujrimiin man kaana mujriman mar hadduu astaantaa leeya waddada ilaahay uu mariyaa waa taa ee idinkuna sugow mujrim baa nabadgelaya oo meesha sii haysanaya oo iska daaqi doona cidadow ha laga dambeeyo ha laga baqdo maya wa ilaa madyana akhaahum shucayban qoladaana walaalkood baanu u dirnay magacaa la odhan jiray shucayb iyaga qudhigooda xijaaj waqooyigeedun bay ahaayeen qaala markaa wuxuu uhi yaa qowmi icbudullah maa lakum min ilaahin hayruh intaasu isaguna faraya ilaahay caabuda ilaah kale mali hidhin ilaah kale mali hidhin waa rusushu de siduu nebi maxamed xusaya calayhi salaatu wasalaam innamaa hum wlaadu callaad waxa ay ka dhigan yihiin ubad isku aaboo kala baha oo kale ilaah keliyaa soo wada diray waxii lagu soo dejiyana masder keliya ka soo wada baxaya qiyamka iyo usuusha iyo akhlaaqda ay ku baaqayaan waa mid keliya waxa qeybka ah ay sheegayaan waa keli marka sidaasaa nasku ugu soo celcelinaya xataa lama odhanin aayaadku ma ma xawilaad kuma samaynayaan faqaala lahum mila maa qaala huud aw saalix intuu u yidhi oo kale ilaahay ma odhanayo laakiin inta lafteedii baa la soo celinaya xikmad darraha u arkine xaqiiqada dhabta ahe insaanka loo abuuray inay tawaytane qad jaa-atkum bayinatun min rabbikum mucjizo ilaahayna xaggiisa ka timid ayaan sidaa buuri oo ah markhaatigii isagana la soo siiyey fa awfu lkayla waalmiisaan waxa aad dhammaystirtaan galaanka iyo kafadda kaylkuna waa galaanka miisaankuna waa kafadda walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum dadka waxoodana ha ka nuqsaaminina ha ka shaxaadina ha ka qishino ha isweydaarinina oo marka dee dadku waxay idinka miisanayaan ila qofku lacag buu bixiyey markaa wuxuu milkiyey qadar mucayana oo la siin doono marka nimankan iyagana waxaa ku dhacay inxiraaf ayaa kaga dhacay akhlaaqda ah oo dhinaca iqtisaadka ah iqtisaadka ayay ka aafaysnaayeen dad xun oo bukhalaa bay ahaayeen oo bakhaylnimada ku badna damacoodaa badnaa oo had iyo jeer qofku marka uu isku dayayo inuu wixiisana soo dhammaystirto waxa dadkana nuqsaamiyo waa damaac ibnu cabbaas baa waxa uu leeyahay addoommaha isagoo la hadlaya waar ummadihii hore wax lagu halaagay baa gacanta laydin geeliyey oo ah miiska iyo miisaanka bal iska dhamaystira bula yaa laynagu halaagayne iska dhammaystira inaguna waxaan leenahay iska dhammaystira qolada wax miisaysa iyo kuwa wax mitirinaya iyo kullu daalik waa kamka iyo kayfkaba shayga kamkiisa iyo kayfkiisa labadaba waa nocdaa macnaha waxaynu uga jeednaa tirada iyo tayada shayga tirada uu leeyahay ee wax lagu kalaysida waa in la dhamaystiraa tayada uu leeyahayna waa in la dhamaystiraa oo haddii shayga taya shay laba shay oo kala taya duwan mid lagaaga iibsado kii hooseeye aada siiso qofkii waa qishkii un man qashanaa falaysa mina ayaa qaaciida inoo ah فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا ولا تفسدوا في الأرض dhulka aafeynina bacda islaaxiha intuu ilaahay wanaajiyey halkaa waxaad aragtay dadku hadday isboobaan oo xoolahooda dhexdooda ay baatil ku kala cunaan dhulkii wuu fasahaadaya abaar baa dhacay aafaad iyo habaar baa dhacaya marka wax waliba way xumaanaya daalikum khayrun lakum kaasaa idin khayr badan in kuntum mu'miniina haddii aad la rumaysan tihiin sidaa ilaahay rumaysan tihiin sidaa yeela maantadana dee sidii unbay isaga jirtaa khalkhalkaa iqtisaadiga ee xagga dhaqaalaha lagu xadgudbayaa gaaladu sidii bay u sameeyaan ilaa yawminaa haada oo kambaniyadan isu ka ammaanaya bari iyo galbeedba leh mar haddii qofku dee wax soo qabanaya aanu qof mu'min ahayn marka hore ay bilaabayaan shayga xayeysiis baa la yidhahdaa way soo hagaajinayaan oo tayadiisaa lasoo hagaajinaya lakiin markuu suuq galo ولا شحاذيا هوس بو سكنيا ولا تقعدوها فليسنين بكل صراط وطولبا توعدون ايدينكو ددك عبسي غلينيا وتسدون عن سبيل الله جيدك حق انا كاوديو او كهرجوكسنيا من امن به عيد رميس الهي وتبغونها عوجا جيدك انا waxa doonaysan inuu qalloocdo qalooc baa la doonaysa oo waxa caado waha cid ku soo socota rasuulka rasuulkaa shucayb cidda ku soo socota ayaa jidgoyn loo gelaya jidgoyntaa kala duduwan waddada gurigiisa loo maro masaajidkiisa loo maro iyo meesha laga helayo ayaa col la dhigaya waxu tegi karaaba ma jirada waa culaqabatayn xagga fikirka ah markay taasi timaaddo waa tanbaa dhacday walaa taqcuduu bikulli siraatin tuuciduun watasuduuna can sabiili illaah marka waa waa ijraam qofkao intuu diido samihii dadkana kala dagaalama dadkana kala dagaalama waa shaqada kufaarta wadkuruu waxa ah xustaan id kuntum qaliilan markii ay yaraydeen fakatarakum ilaahay baa idin badiyey wanduruu eega kayfa kaana siduu noqday caaqibatu lmufsidiin kuwii dhulka kharibe cidhibtoodii siday noqotay bal eega buu waa yaraydeen oo ilaahay baa idin badiyey ilaahay baa idin badiyo dad iyo dunyaba waa laydin siiyey wey oo dunyada la siiyena waa dhaqaalaha la leeyahay sida fiican u isticmaala dadkiiniina waa la idiin badiyey bal hadda ku cibro qaata kuwii ilaahay ku mahadnaqi waayey وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين المفسد مركز دين نسكو سيدا تلمان تنو بحيي niman kaa uu nabigani kula hadlayo ummadda mar walba qur-aanka ehelkawaha akhriyay iyagana way u taabaan wanduruu kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin caaqibatu lmu dadku haddii ay mufsidiin noqdaan cidhibtoodu mar walba waa macruuf meesha warkoodu ku dambaynayo iyo meesha ilaahay uu ku halaagayo unay kala dandambaynayaane oo xagga taariikhdun bay ku kala duwan yihiin laakiin taasaa raasamaal ka soo hadhaya fandur kayfa kaana caaqibatu lmujrimiin ayaa qisada hore gebagaba u ahaa qisadanna waxaa gebagaba u ah wanduruu kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin almufsid waalmujrim waxa uu leeyahay marka walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa dhulka ilaahay wuu wanaajiyey cadaalad buu ku wanaajiyey cilmibuu samaawiya buu ku wanaajiyey rusuluu usoo diray iyo dad xaq wada buu ku wanaajiyey markastoo taa laga soo horjeestay waa ifsaad wallahu yaclamu lmufsida min almuslix ilaahayna wuxuu leeyahy labadaa waan kala oga dee dadkana ina iskaga darmaan maaha wain kaana daa'ifatun minkum koox idinka idinka mid ihi haddii ay aamanuu rumeeyeen biladii ursiltu bihi xaqii la igu soo diray koox idinka midihi haddii ay rumeeyeen wa daa'ifatun lam yu'minuu qaybina aanay rumaynin oo kala baxani yimid fasbiruu haddaba xejistoo suga xataa yaxkuma allahu jeeroo ilaahay uu kala go-aamiyo baynana dhexdeena ilaahay baa ina kala jari doono inoo kala jahayn buuri wa huwa khayru alxaakimiin kuwa wax xukumana ilaahay isagaa ugu khayr badan halkaa waxa aad ka aragtay waktigani waa waktigii gebagabada xaaladda buu leeyahy waa waktigii cadaabku soo degayay dadka intii anigay rumaysay raacda intii kalena diiday ilaahay cadaabkiisi waa soo socdaa fasbiruu qaala almalaw waxay yidhaahdeen kuwii madaxda ahaa aladiina kuwaas waa almala had iyo jeer waa dadka markay dadka u hagaagaanna ay ummaddu hagaagayso markay dadka ka xumaadaanna ay ummaddu kharibaysa ee xumaanayso almala inta madaxda waa ummadda oo la bidayo caqligooda iyo cuudka ilaahay uu siiyey iyo cilmiga ay leeyihiin iyo qiyaadada iyo hoggaanka iyo markay dadka intaas had iyo jeer mujtamacaadka caalamka marka ay hagaagayaan hogaaminta unbaa hagaagta markaa taariikhda qur-aanka dib u akrido haddii ambiyada ilaahay uu ka warramay muluugta ahaa iyo dulqarnayn iyo nebi sulaymaan iyo nebi daawud iyo markaad dib u eegto waxaad arkaysaa qiyaado saalixahoo wanaagsan baa ummaddaa zimaamka iyo hogaanka u qabatay dabeedna inta faraha badanina qasab bay kutaway hagaagsanaysa leanna waxaa la yidhaahdaa annaasu calaa diini muluuki dadku waxay haystaan un diinta madaxdooda ayuunbay haystaa saa darteed baa qalin uu qofku qoro oo hal sadara uu ku islaaxin karaa wax badan wax badan buu ku islaaxin karaa sidii markaa uu maaragtay afarkii sayid cumar uu lahaa isagoo tilmaamaya macnaha awoodda wanaagsani in ay runtii wax badan horu marin karayso ina allaha laa yanzicu bisulطaani maa laa yanzicuhu bilqur'aan ibnu kaiirkuna meelaha qaarkood baaba afar marfuuca ku sheegaya awoodda hogaamiyada ilaahay waxa uu meesha kaga saaraa waxaanu qur-aanku ka saari karin oo qur-aanku dee qofka fiicane qalbigiisa uu u furan yahay ayuu anfacaa laaan qur-aanku anfacayninna qorigiiyo awoodda anfacaya oo jahaynaya isagana qaala almala ayaa waxay idhahdeen aladiina istakbaruu min qowmihi baa waxay idhahdeen lanukhrijanaka bay idhahdeen waanu ku mastaafurin doonaa bay idhahdeen waanu ku eri yaa shucaybu rasuul matiida shucayba u leeyay magaciisa gaaray ugu yeedhaya taasumbaa loogu hanjabayay rusushana waa saasu halkaasay taagan berigaa hore dee meel loo eryaabaa jiraysa oo dadku dee dawlado kala xidhxidhanaya dhulku ma lahayn laakiin imikana waa la xidhi un lanukhrijanakadii cidda la garan waayo xabsigunbaa loo taxaabi doona iyadoo kiiskiisuna wiiyo kaa lasoo sheegay والذين آمنوا معك يددك كلا صعدا مؤمنين تا اكواليا من قريتنا مقالة يدا نكئري أو لتعودن في ملتنا أما الدين تا يدا يدي كل قندون تا وضد طبعا تدك صوى إسلامي سقر راعي فين تا سيك صوبحين قال مركا وحول أولو كنا كارهين وهدي أنو نهاي كوانا عيبا ميايد النقو علينو من الدين معنى هذا وحوى يقف ديننا عيون رالي كل قرون قنعيننا لقو علين وصل إسلام كبوية oo qofka diinta laguma qasbo diinta islaamka laguma qasbo ee waxa weeye haddii uu qancana waa fiican tahay hadduu qanci waayana waa inaanu wax awood ahoo islaamku kaga hor yimaado yeelanin ee uu halkiisa ku egaadaa oo dadka muslimiinta ahay dacwadda iyo diintay faafinayaana dadka wehelkaa ay gaadhsiinayaan gaaliyo islaamba aanu hor joogsanin qad iftaraynaa cala allahi kadiban ilaahay been baanu ku abuuranay buuri rasuulkani in cudnaa haddaanu ku noqonno fii millatikum diintiina bacda id najaana allahu minha intii ilaahay uu naga badbaadiyey kadib bal ayaa ku noqota buuri mar hadduu ilaahay naga badbaadiyey ilaahay been abuurad baanu ula nimi haddaanu taa ku laabanno macnaa xaqiiqat aliimaan ayaa taas nabigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam man kariha an yacuuda fi lkufr kamaa yakrah an yuqdafa fi nnaar faqad wajada xalaawat aliimaan aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam qofka gaalnimada u naca in dab sida u nacayo in dab lagu rido oo kale in dab lagu rido sida u nacayo ka gaalnimada u naca macaankii iimaanku helay nabigani waxau ihi wamaa yakuunu lanaa annaga nooma suuragal aha an nacuuda fiihaa diintiina gaalnimadaa inaanu ku noqonno ilaa an yashaa allahu rabbunaa laakin in shaaa allahu rabbunaa shay-an nafcalu hadduu ilaah iyagu wax doono dee waanu samayn kuu nala doonayna waa samaynayna wasica rabbunaa ilaah iyagu waa ballaadhay kulla shayin cilman shay walba cilminimo ayuuga ballaadho wax ka qarsooni ma jiro xaqiiqadiina noo dhiib cala allaahi tawakalnaa isagaanu tala saaranay dadow waxaad doonaysaan ahaada awooddaad doonaysaanna yeela annaga dad ilaahay nagu tiriya rabbaaniyiin wuu ducaystayoo markaa wuxuu leeyahy nebi shacayb rabbana iftax ilaahayowna kala xukun ilaahawnoo kala jehe baynanaa wa bayna qowmina annaga iyo qoladayada bilxaq ilaahw xaqna u kala xukun wa anta khayru lfaatixiin kuwa wax go-aamiya adaa ugu khayr badan leanna farxigaaga iyo xukunkaagu waa cadaalad xaq buu ku salaysan yahi cid ma dulmiyaysa mid waliba wuxuu istaahiluu ku habboon yahay baad marinaysa ducadaas u keenay marka ducadani waktiga ay timidna waxa weeye waktigii gebagabad ahaa weeye siduu nebi nuux ba ilaahay kaga warramay fadacaa rabbahu annii maqluubun faintasir fafataxnaa abwaaba asamaa'i bimaain munhamir ilaa aakhir ilaayaat ilaahay baa u fasaxay oo dee u sheegay meeshii inay rajo la-aanta dabeedna skar waa qaylada qayladhaanta ugu dambaysa ilaahay buu daranaya wa qaala almala-u aladiina kafaruu min qowmihi qoladii madaxdiisa qoladii gaalada ahaa ee qoladiisa ka mid ahaabaa waxay dhaha almala kuwii madaxda ahaa madax oo dhan maaha aladiina kafaruu kuwii gaaloobay min qowmihi ee qoladiisa ka mid ahaa waa qoladiisi halkaasay talnimo ku hadleen talnimada rasmigaa waa tacqiidadii islaamka laakiin tan kale dadku halkaasi rususha waa taa raadkooda waa taa taariikhdii ilaahay uu tilmaamay waxaa soo khatimay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo qoladiisa saad aragtay ee u galeen intaad aragtayna ay qaxiyeen masaafadda afartan boqole kilomitira intaa la daba ordayay qofka soo qabtay geel loogu yaboohaya idan ifii aakhirabata wax anfacaysee tayada leh waa taa wey iimaanka quwatulislaam waxay yidhaahdeen lain itabactum shucayban bay ku bixiyeen ogeysiis lain itabactum haddaad raacdaan bay idhahdeen dhaaranee dad yahow shucayban haddaad raacdaan innakum idan la khaasiruun war waa khasaaraysaan bay idhaahdeen ogeysiiska idaacadaha iyo tifiyada kasii daayeen macnaha wixii warbaahin u ahaa waktigaa kaaladuna waa taasu waa been la faafiye oo macalhanjabaada haddaad raacdaan shucayb waydin khasaare waxna waydin waayi wixii aa heli lahaydeen annaguna waydin ka soo hor jeednaa intaasaa dadkii lagu joojiyo lagu hakiyo marka nasku waxa uu tilmaamayaa nimanku may beenin inuun keligoode laakiin si adag bay uga soo horjeesteen rasuulka iyo ciddii rumayn lahayd fa akhadatum urajfatu buu ilahay yidhi gilgilashu dhulkaa lala gilgilay taasaa qabatay fa asbaxuu waxay noqdeen fii daarihim jaatimiin iyaguna miyay ka reeyeen kuwii hore halkoodii unbay mareen muddo dheer baa ka dambaysay sawirka ay lahaayeen markii ay halaagsameen waa kii hore un ayuun bay lahaayeen aladiina kadabuu shucayban buu lahay taariikhda qorantee waxa weeye aladiina kadabuu shucayban kuwii shucayb beeniyey nebiga la idhaahdo kaan lam yagnaw fiiha waaba iyaga oo aan jirinba kaan lam yagnaw ay kaan lam yamkuhuu walam yakunuu fiiha ay fii madiinati waxaa la moodaa nimankaasi in aanay jirinba agnad khalaa'an wa amsaa ahluha اxtamaluu akhnaa calayha aladii akhnaa calaa lubadi ninka shaacirkaa waa ummadaha u gabeeyo waxa uu leeyahy agnad khalaa'an asbaxat khalaa'an marka nimankaa isaga ahi kaan lam yaqnow kaan lam yasbaxuu fiiha agnaadii qaninimada ahayd maaha ee waa agnaa bimacnaa asbaxa nimankaa iyaga ahi waxay noqdeen kuwa aan jirinba sidaasaa ilaha ka warramay mar kaluu raaciyo waxau ihi aladiina kadabuu shucayban kuwii shucayb beeniyey kaanuu hum alkhaasiriin iyagaa noqday kaanuu waxay noqdeen hum iyaga oo keliyihi alkhaasiriina kuwii khasaaray iyaguna maxay ogeysiiska ku bixiyeen inakum idan la khaasiruun arrin halkaa waxaa kaaga muuqatay arrinku ma aha siday ummadaha kufaartu doonaan laakiin arrinku waxa weeye siduu ilaahay doono ka taa ka shakiyaana isagaa yaqaan dadka xunun buu la godgelaya labadaasaa ilaahay dhaawadu isaga dhigu isaba dhigay waa laba aayadood oo isku xigo aayad gaaban udhexaysa inakum idan la khaasiruun bay dhahay kadabuu aladiina kadabuu shucayban kaanuu hum lkhaasiriin fatawallaa canhum uu ka dhaqaajiyo wa qaala wuxu uhi yaa qawmi laqad ablaqtukum waxaan idin soo gaadhsiiyey risaalaati rabbii risaalaati rabbii ilaahayga fariimihiisii iyo waxyigiisi wanasaxtu lakum buuli waanaan idinla teliyey fakayfa aasaa oo sideen ugu murugoon doonaa calaa qowmin kaafiriin dad oo gaalo ah macnaha halkan inay iyagu dan seegeen buu xusay laakiin wuxuu tilmaamay in aanu u murugaysnayn cadow ilaahay fakayfa aasaa calaa qowmin kaafiriin macnaha qoladani waa qolo loo murugooda buu leeyahy marka laega balaayada ku dhacday laakiin anigu uma murugoonayo mar hadday ahaayeen dad ilaahay ka gacan taagtay oo diiday cerab xumadaasa haddaba le wamaa arsalnaa buu ilaahay yidhi qawaacid caama ilaahay isagoo bixinaya siduu ummadaha ula dhaqmo wamaa arsalnaa ma dirno fii qaryatin magaalo min nebiyin uma dirno ilaa haddaanu dirno akhadnaa ahlahaa dadka degan wuxuunaanu ku qabanaa bilba'saa'i faqri iyo baahi iyo faramadhnaan iyo wadaraa waxyeello soo gaadha jidhkooda oo cuduriya wixii la mid ah lacallahum yadaracuun likay yatadaracuuna lilaah bal inay ilaahay isu dhul dhigaanoo ay soo noqdaanoo dabeetana laga dulqaado waxan oo mar walba umadi ay rusul loo diray gaalowdada waxa waa la karbaashaya oo ushaa lagu dhufanayay bal si ay in uun u baraarugaan lacallahum yadaracuun marka had iyo jeer musiibada dad ku timaada noocay doonaysaba ha ahaato ee dhan walba inaga soo gaadhaa waa baraarujin ogow qofka muminkiina wuu baraarugayaa ka kalena waxa uu ku shabahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu la mid yahy awr oo kale ama dabeer badhe aduu daabad marna waa la dabray marna waa la sii daayey laa yacrif fiima rabatahu ahlu wa fiima arsaluuh wax lagu dabray iyo wax loo sii daayay toona ma garanayo markan daaqii laga dabray ee uu bacadka ku xaniban yahay muu garan waxa loo dabray markii fag laga siiyu tallaabsadayna muu garan haadaa huwa mithaalu alkaafiri waalmunaafiq laakiin qofka muuminka ahi marka wax soo gaadhaanba uu garanaya wuu garanayaa waxa laga sugaya iyo waxana waxay ugu dhaceen uma badelnaa buu ilahay yihi waanu u doorinay makaana sayi-ati halkii xumaanta waxaanu u dhignaa alxasanata wanaag oo wanaag baa la siiyaa xataa cafow jeeroo ay bataan oo abaartiiyabaa laga dulqaadaa cudurkii iyo faqrigiiba ma xataa cafow jeer ay bataanoo dee dad ahaan iyo duuny ahaanba ay u bataan wa qaaluu dabeetana wuxuuna iska yidhaahdeen intay faaneen qad massa aabaa'ana aabbayaashayadii berigii hore waxa soo maray oo taabtay addaraau assaraa waxyaabo dhibay oo abaaro iyo cudurro iyo wixii lamida iyo saraa wakti ay faraxsanaayeen farxad leh taariikhdu waxay qoraysaa waktigaana aabbayaashu iyo ehelkeennii hore iyo inagaba dhib bayna soo maray waktigana waynu ladnay sadankii abaartii iyo sadankii barwaaqada taasun bay idhaahdaan laakiin may garanba fa akhadnaahum baktatan si kadaa baanu u qabanay wahum laa yashcuruun iyagoo aan garanayn baa ilaahay waa musiibo weyn qofkuba haddii uu garan kari waayo halka xaal marayo alla wuxu uhi walow anna ahla alquraa dadka magaalooyinka degani aamanuu hadday ilaahay rumeeyaan wataqow cabsadaan lafataxnaa calayhim waxaan u furi lahayn barakaatin min alsamaa'i waalard barwaaqo cir iyo dhulba ka ahaatay walaakin kadabuu way beeniyeeno fa akhadnaahum waxaanu ku qabanay bimaa kaanuu yagsibuuna xumaantay shaqaynayeen sababteeda walow ana ahlalquraa dadka caalamka degani weeye innaga iyo khayrana isku dar qaar hore iyo qaar dambe dadku markay iimaankii alla kacabsiga u dhowaadaan duruufta dhaqaalo waa laga dulqaadaa cir iyo dhulba maraqaa looga furaa markaasay dhargaan laakiin kol haddii ay ilaahay kasii jeedsadaan dhan walba waa lagu soo cidhiidhiyaa afa amina ahlulquraa dadka magaalooyinka degani miyay ka aamin noqdeen buu rabbi yidhi an yaatiyahum inuu u yimaado baasunaa balaayada iyadu duxan goor barqaa wahum yalcabuun iyagoo iska ciyaaraya oo dheeldheelaya miyay aamin noqon afa aaminuu makr allah ilaahay makrigiisa miyay aamineen yay aamini falaa ya'manu makr allah ila alqawmu ha aw aamina ahlulquraa baa ka horeysa cas aayadda aayadka awamina afa amina ahlu lquraa an yaatiyahum ba'sunaa bayaatan miyay ka aamin noqdeen inay balaayada iyadu u timaado habeen wahum naa'imuuna iyagoo hurda oo way sii naxdin badan tahay balaayada adoo hurda ku dhacdo ee aanad iska arkaynin awa amina ahlu lquraa an yaatiyahum ba'sunaa duxan wahum yalcabuun wahum yalcabuun waxay tilmaamaysaa iyadoo ay xigmad darro ku jiraan ay khaafilo yihiin afaaminuu makra allahi falaa ya'manu makra allahi ila alqawmu alkhaasiruun anigu waa wanaagsan oo anigu ilaahay agtiisa darajaan kulle waxba igama xumaadaan la taasi ma taale taasi waa khasaare ummaddu waa inay ilaahay ka diyaar garowdaa fafiruu ila allahi innii lakum minhu nadiirun mubiin awalam yahdi awalam yatabayan miyaanay u caddaanin liladiina kuwa yarituuna alarda dhulka dhexlaya min bacdi ahliha intii ehelkeedii la halaagay kadib waxa weeye waynu soo marnay ta afa aminuu makra allahi falaa yaamanu makra allahi ila alqawmu alkhaasiruun marka yahdidani waa bimacnaa yatabayan afalam awalam yahdi miyaanay u caddaanin liladiina yarisuuna alarda min bacdi ahliha kuwa dhulka dhexlaya intii ehelkeeda laga halaagay kadib kuwa dhexlaya miyaanay u caddaanin allow nashaau haddaanu doonayna afadnaahum bidunuubihim inaanu dunuubtooda iyaba ku halaagi karno taasi ha u caddaato oo yay ka qarsoomin wanadbacu waanu daboolaynaa calaa quluubihim qalbigooda fahum laa yasmacuuna waxba ma maqlayaan tilka alquraa ummadahaas baa ilahay uhi magaalooyinka ah naqusu calayk waanu kuu akhriyaynaa nebi maxamed oo min ambaa'iha wararkeedaanu ku kaaga qisoonaynaa oonu kuu sheegaynaa walaqad jaa'atum rusuluhum bilbayinaat rusushoodii baa ula yimi mucjizaat famaa kaanuu liyu'minuu may rumaynin bimaa kadabuu min qabl wixii ay hore u beeniyeen kolkii dambe may rumayn ee siday kolkii hore u beeniyeen rusushu may markii dambena u beeniyeen beeninta ayay ku wadeen ilaa la halaagayo kadaalika sidaasaa yadbacu allahu calaa quluubi alkaafiriin kuwa gaaladaa qalbigooda saasaa ilaahay u daboolay oo meel laga qaato male meel wax ka galaana male wamaa wajadnaa liakarihim min cahdi wamaa wajadnaa maanaan helin baa ilaahay uhi min liakarihim intooda badan min cahdin ballan ballan waa laga waayo ballan baa laga qaaday beri hore oo ahayd iyagoo yaryar intoo lasoo ururiyo beri dambe oo markii rususha loo diraya mar walba way ka baxeen wain wajadnaa waxaanu helay akarahum intooda badan buu ilahay yihi lafaasiqiin kuwo ilaahay ka fogaaday uma bacatnaa min bacdihim muusa intaa kadib waxaanu dirnay ambiyadaa iyo ummadaha kadib nebi muuseanu ku dirnay biaayaatina ilaa fircawna wa mala-ih fircoon iyo qoladiisii baanu u dirnay fadalamuu bihaa way ka gaaloobeen nebi muuse qisadiisiba halkan ilaahay uu ka bilaabaya iyaguna way ka gaaloobeen faraacinadii fandur ee kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin dhulbi-iska cidhibtoodu say noqotay bal eeg wa qaala muuse baa yidhi yaa fircawnu inii rasuulu min rabbi alcaalamiin anugu waxaan ahay rasuul ilaahay xaggiisa laga soo diray rabbulcaalamiin ilaah caalamiintoo dhan iskale fircawn waxba ma laha e gidaar buu fadhiyaae ilaahii caalamiintoo dhan iska lahaa rasuulkii uu soo diray baan ahay sidaasuu leeyahay oo nebi muuse yidhi calayhi salaam marka dee wuu sii wadayaa bayaanka wallahu aclam